رمضان رمضان رمضان غيرني غيرني الله ما أحلى الصيام assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu meel weliba oo aad joogtaan dhegaystayaal waxaan hawada idinka leenahay ramadaan mubaarak markana waxaad kusoo dhawaataan darsiga shanaad ee min majaalis ramadaan waxaana soo jeedinaya sheekh mustafa asalafi غش أهل الحق نور الرحمة من يطلب العلياء يسمو دائما يسري حثيثا هادفا للقمة فتغيروا وتفاءلوا وتقبلوا فرح الإله يسوق أهل الفرحة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله وبارك الله فيكم ودروستيني امتحانا أهيت aynu ugu magac darnay min majaalisi ramadaan waana majliskii shanaad fii hada almajlisi biidni اllahi tacaala waxaynu ugu hadli doonaa khasaa'isu shahri ramadaana wa asraaruh bisha ramadaan khasaa'isteeda iyo asraarta allah subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay akhilkariim waxaa beryahan marti inoo ah mawsim aad iyo aad ilaahay xaggii uga weyn muslimiintana ku weyn waxaa marti inoo ah bil karaamaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey waxaa marti inoo ah bishii ramadaan ee qiimaha badnayd waxaa marti inoo ah bishii dembi dhaafka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay addoommadiisa in loogu dembi dhaafo waxaa inoo marti ah bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa naarta uu ka xoreeyo ayaa marti inoo ah waxaa inoo marti ah bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabiyadii jannada dhammaantoodii uu furay kuwa naartiina la xirxiray waxaa inoo marti ah bishii allah subxaanahu wa tacaala shayaadiintii ummadda baadiyeynaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala xabsiga uu taxaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaan wanaagsan wuxuu ku gaar yeelay khasaa'is iyo asraar aan la koobi karin sidaa darteed addoonka muslimka waxaa laga doonaya inuu bishaanu ka faa'iidaysto inuu ka mid noqdo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dembi dhaafo inuu ka mid noqdo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala naartiisa uu ka fogeeyo inuu ka mid noqdo kuwa allah subxaanahu wa tacaala jannadaasi albaabyadada furfuran inuu ka mid noqdo kuwa uu kuwa gala sidaanu soo sheegnay bishaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gaar yeelay khasaa'is iyo asraar aad iyo aad u waaweyn waxaa ka mida midda ugu horeyso bisha ramadaan waa bisha allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey qur'aankiisa kariimka sida allah qur'aanka uu ku yidhiba shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bisha allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu soo dejiyey sharaf iyo wanaag sharaf waxaa ugu filan bishaan iyo tacdiim iyo weynayn inay tahay bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa uu soo dejiyeyba nacam waxyaabaha asraarta iyo khasaa'ista bishaanu ay leedahay waxaa ka mida inay tahay bishii ilaahay uu soo diray nebigiisa iyo khaliilkiisii muxamed sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam oo ilaahay nebigiisii wuxuu soo diray uu waxyiga uu ku soo dejiyey bishaan qiimaha badan oo wanaagga badan shahru ramadaan ayaa ilaahay nebigiisii uu soo diray subxaanahu wa tacaala min khasaa'isi hada shahri waxaa ka mida in bishaanu ay tahay bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabyada jannada dhammaantooda la furo albaabyada naartana la xirxiro shayaadiinta ummadda baadiyeynaysana iyaguna la xirxiro xadiidka waxaa ku soo oran abu hurayra nabiga wuxuu yihi sala allahu alayh wala aalihi wasalam idaa jaaa ramadaan futixat abwaabu اljannah wagulliqat abwaabu الnaar wasufidat الshayaaطiin waxaana soo saaray bukhaari iyo muslim maadaama albaabyadii jannada loo la furay kuwa naarta la xiray shayaadiintiina la xirxiray inaynu ka faa'iidaysan weyno oo ahluljanno aynu noqon weyno waa arrin keenaysa tusinaysa shaqinimo aada iyo aad u ballaaran sidaa darteed waxaa nala ka rabaa ayuha alaxbaab inaynu bishaanu aanu dadaalno arrintaasi ah in albaabyada jannada la furayo kuwa naarta la xiraayo shayaadiintana la xirxiraayo waxay dhacaysaa fii awali leylati min shahri ramadaan habeenka ugu horeeyo bisha ramadaan ayay dhacdadaasu dhacaysa oo ah in albaabiyada jannada la furo kuwa naartana la xiro shayaadiintana la xiro xadiidkaasi waxaa u daliila xadiid nabiga uu leeyahy sala allahu alayh waali wasalam idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaana sufidat ashayaaiin wa maradat ljinni iyo albaabyada jannadana waa la furfuraa kuwa naartana waa la xiraa xadiidkaas imaamu tirmidi baa soo saaray sanadkiisuna waa jayid bishaan khasaa'isteeda iyo wanaagga u dhexdhigay ilaahay waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yeelay habeen barakaysan loo yaqaano leylatu lqadiri habeenkaasi ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala inaa anzalnaahu fii leylati alqadri qur'aanka waxaan soo dejinnay habeen wanaagsan qadri bimacnaa habeen sharaf leh baan soo dejinnay wamaa adraaka maa leylatu lqadri leylatu lqadri khayrun min alfi shahrin halkaa habeen waxay ka khayr badan tahay kun bilood khayrun min alfi shahrin culummaduna markay koobeen waxay ka dhigeen siddeetan iyo saddex sano iyo maalmo waa siddeetan iyo saddex sano ayaa laga dhigay yacni hal habeenkaas waxau u dhigmaa cibaadadaasi siddeetan iyo saddex sano ayay u dhigantaa in sha allahu tacaala maalin gaar ah yaynu waxaa uga hadli doonaa leylat lqadri aayad kale wuxuu le subxaanahu wa tacaala inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka inaa kunaa mundiriin nabigana wuxuu yihi salى اllahu alayh waalih wasalam fi ma rawaahu lbukhaari wa muslim min xadiid abi hurayra man qaama laylat اlqadri iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembih ninkii istaaga salaad iyo khayr uu istaaga habeenkaasi leylat lqadri ah iimaanan waxtisaaban u istaaga dembigiisii waa la dhaafayaa maa taqadama من ذنبه ما إلهي ونافيا رواه البخاري ومسلم من خصائص هذا الشهر وحاكم له إن إلهي سبحانه وتعالى وحاكم له إن صومكاس إلهي سبحانه وتعالى أدونك نار توقع إلى اليوم soomkaasi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta uga ilaaliyo jaabir bni cabdillaahi waxaa laga warinaya nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalama asiyaamu junna soomku waa gaashaan yastajinnu biha alcabdu min annaar addoonku naarta uga gaashaanto waxaad ogaataa markaad sooman tahay waxaad haysataa gaashaan ilaahay uu kaaga ilaalinayo naaru jahannama walciyaadu biاllaahi tabaaraka wa tacaala xadiidkaasi waxaa soo saaray imaamu axmed sanadkiisana waa xasan soomku min khasaa'isihi waxaa ka mida waa sababun ligufraani dunuubi dunuubta buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaafaya haddii dunuubtii lagu dhaafo oo jannada lagu geliyo maxaa kaloo kaa maqano maxaad raadinaysaa wax kaloo raadinayno oo naga maqan maba jiraanba mar haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtaynu aynu galnay limaada waxaynu nahay addoommo masaakiina oon waxba qabsan karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala darfata caynin aan ka maarminaana nahay sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu dhaafayaa soomku dunuubtii aynu gallay buu ilaah nooga dhaafaya nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbihi ninkii bisha ramadaan u sooma iimaan waxtisaab ilaahay ajar uu ka xisaabsanayo dunuubtiisa waa la dhaafaya xadiidkaasi bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray sidoo kale min khasaa'isi hada shahri waxaa ka mid a in uu yahay sabiilu lidukhuuli اljannati min baabi rayaan albaab la yidhaahdo rayaan oo ilaahay uga talagalay martiqaad uu ku martiqaadayo addoommadiisa wan wanaagsan asbaabtaasi iyuu mid ka yahay asiyaamu sabiilun lidukhuuli اljannati min baabi rayaan albaabka loo yaqaano ama la yidhaahdo rayaan ayuu kaa gelinayaa soomka hadaad laasimto fi saxiixayni min xadiidi sahl bni sacdin asaacidi nabiga wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan jannada waxaa ahaaday dhexdeeda albaab magaciisa la yidhaahdo rayaan yadkhulu minhu saa'imuuna waxaa ka gelaya albaabkaasi dadka sooman keliya loogu talagalay cid kale ma gelays kama gelayso yadkhulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaamah laa yadkhulu minhu axadu gayruhum cidaan ayaga ahayna ma ka gelayaan yuqaalu waxaa la leeyahay ayna asaa'imuun ayna asaa'imuun kuwa sooman aawey waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqaa wuxuu leeyahay aawey dadkii soomanaa markaasaa fayaquumuuna way istaagayaan laa yadkhulu minhu axadu gayruhum cidaan ayaga ahayn albaabkaasi ka gelayso ma ay jirto faidaa dakhaluu markay galaan uliqa albaabkii waa la xiraya falam yadkhul minhu axadun cid kale oo albaabkaasi laga furayo ma jirto waa karaamo waa wanaajin ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay dadka sooman in lagu karaameeyo dadka sooman ayaa ilaahay ugu talagalay in lagu karaameeyo waxaa meeshaa ka qadaya dadkii soomka laazimi waayo gaar ahaan xataa xadiidkan wuxuu aada uga hadlayaa soomka sunnooyinka in annagu aynu laasimno si aanu albaabkaasi rayaanka uga gallo min khasaa'isi hada shahri waxaa ka mid ah qofka sooman afkiisa raa'ixada ka soo baxayso adyabu cinda allaahi min riixi lmiski barafuunka adduunka ugu carafta badan waxaa ka caraf badan ninka sooman afkiisa waxyaabaha ka soo ga-aya waxaana ku soo marnay xadiidkii abuu hurayra nabiga sala allahu alayh wala alih wasalam uu yihi lakhaluufu fami saa'im atyabu cinda allah min riixi lmiski sala allahu alayh wala alihi wasaxbihi wasalam sidoo kale min khasaa'isi ramadaana waxaa ka mida allah subxaanahu wa tacaala ninka sooman wuxuu u yeelay laba farxadood laba farxadood uu farxi doono ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyey nebiga wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalama lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka sooman qofka sooman iimaanan waxtisaaban u sooman ilaahay wuxuu u yeelaya uu siinaya lisaa'imi wuxuu leeyahay farxataani laba farxadood buu leeyahay uu farxi doono waa goorma idaa aftara farixa bifitrih marka uu afuro wuxuu ku farxayaa afuritaankiisii buu ku farxayaa cibaadadaasi uu soo gutay ayuu ku farxayaa waidaa laqiya rabbah farixa bisawmihi markuu rabbi la kulmo maalinta qiyaame lood la tusiyo waxa ilaahay ugu talagalay oo khayr iyo wanaaga waa uu farxayaa oo muxuu ku farxayaa soomka iyo natiijada soomka ay dhashay buu ku farxayaa waidaa laqiya rabbah limaada maa minaa min axadin ilaa rabbigiisuu la kulmi doonaa asagoon tarjumaan u dhaxaynin waidaa laqiya rabbah farixa bisawmihi soomkiisii cibaadadaasi uu gutay ayuu ku farxi doonaa xadiidkaasi waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ardaa soomku min khasaa'isi hada shani waxaa ka mid a siyaamku waa sirun waa sir u dhaxayso bayna alcabdi wa rabbihi addoonka iyo rabbigiisa cid kale aysan waxba ka ogeyn ikhtasa allahu linafsih ilaahay wuxuu ku gaar yeelay naftiisuu ku gaar yeelay cid kale ogeysiiye ma leh limaada lisharafi sawmi wa cidamihi soomka sharafkiisa iyo wanaagiisa iyo barakadiisa darteed ayuu soomku ilaahay subxaanahu wa tacala isu gaar yeelay nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu leeyahay ilaahay xadiisu lqudsi wuxuu ku leeyahay kul cml bn adam lahu إla الsawm fainahu lii waana أjzi bihi addoonku acmaashiisa oo dhan isaga ayaa iska leh kulu camal bni aadama lahu isaga ayaa iska leh ila الsawm soomka maahe fainahu lii soomka anaa gaar u leh waana أjzi bihi anaana ka abaalmarinaya ilaahay soonka asaga ayaa gaar ahaan isu siiyey limaada wa lisharafihi wa cidamihi ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isu siiyey waa waa khasa waxyaabo ilaahay isu gaar yeelay subxaanahu wa tacaala xadiidkaasi bukhaari muslim ayaa wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah soomku ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha kale oo soomka laga helo waxaa ka mid ah soomku wuxuu u shafeecaa saaxibkiisa u shafeecaya maalinta qiyaamaha waataan soo marnay xadiidkii cabdulahi cabdullahi bn camr bn alcaas radia allahu canhuma wuxuu yidhi alsiyaamu wاlqur'anu yashfacaani lilcabdi ywma alqiyaamah yaqulu siyaamu ay rabbi soomka wuxuu leeyay rabbiyow manactuhu aطacaama washahwa rabbiyow waxaan ka reebay oo ka joojiyey raashiinkii iyo shahawaadkii baan ka reebay ee fashaficnii fiih wayaqulu lqur'aanu manactuhu nawma rabbiyow waxaan u diiday oon ka joojiyey habeenkii inuu hurdo ilaahayow iga shafeeco aqbal markaasoo laga shafeecad aqbalaya xadiidkaasi axmed baa soo saaray sanadkiisana in shaa allahu tacaala waa xasanu ligayrihi biidni illahi tabaaraka wa tacaala ramadaanku waa fursa oo lilmunfiqiina kuwa wax sadaqadaha la baxaya loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan waa fursad cadiima aada u qiimo badan loogu talagalay ganacsatada inay ka faa'iidaysato iyo cid kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqa u la baxaya nebiga sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu leeyahay xadiis fi saxiixayni min xadiis ibni cabaasi nebiga wuxuu leeyahay kaana sala allahu alayh waaalih wasalama ajwad annaasi nabigeenni min dabiicatii waxaa ka mid a inuu ahaa dadka dadka ugu deeqsisan buu ahaa ninkan ugu deeqsisan ugu sadaqo badan ugu khayr badan buu ahaa kaana ajwad annaasi wa kaana ajwada maa yakuunu nabiga wuxuu ahaa sal ly slama xilliga ugu deeqsi badan yahay ugu wax bixin badan yahay fii ramadaana xiina yalqaahu jibriilu markuu jibriil la kulmo ayuu nabigeennu ugu badnaa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh biabii wa ummii huwa saas buu ahaa limaada waa maalin barakaysan waa khayrkeedu uu badan yahay acmaasha la samaynayo la labalaabi doono maadaama sidaa ay tahay ayuu nabigeeni sala allahu calayh waaalih wasalama cibaadaadka uu u badin jiray haba u ahaato sadaqaadka in la bixiyo waxaan ognahay walaalayaal ummadeenna inay aada u duruufaysan tahay dhibaatooyin badana haysato waxaa jira dad badan aan heli karin waxay ku afuraan marka waxaa loo baahan yahay dadka ahlul khayrka ganacsatada inay fursadaanu ay ka faa'iidaystaan xoolahoodii ay bixiyaan waxaad ogaanaysaa xoolo ilaahay dartii loo bixiyey gaar ahaan bisha ramadaan gaar ahaan afurka loo bixiyo waa xoolaha ugu wanaaga badan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa laablaabi doonaa biidni illah nabiga wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam maa naqasat sadaqat min maal sadaqo xoolo laga bixiyo maba nusqaantaba ma nusqaamiso xadiidka muslim baa soo saaray min xadiid abi hurayra marka walaalayaal khayrkaana ka faa'iidaysano waa inaan dadka masaakiinta aan u sameynaa meelay ku afuraan waa inaan guryahooda ugu geynaa waa inaan masaakiintaan ka farxinaa xayaakum ullah marka khayrka bishaan yuusan cayaar cayaar nagu dhaafin bishaan min khasaa'isiha waxaa kamida ilaahay subxaanahu wa tacaala intisaaraadka muslimiinta uu siiyey guulaha muslimiinta uu siiyey in badan waxay ahaayeen fii shahri ramadaana bay ahaayeen guulaha iyo nasriga oo allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku kor yeelay calanka muslimiinta uu ku kor yeelay diinkiisa uu ku kor yeelay waxay dhacday bishii ramadaan bay dhacday waxaa ka mid a dagaalkii oo waxaa dhacay dagaalo fara badan ayay muslimiinta galeen bilaha ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shaafiyey suduura almu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku carageliyey kuna baabi'iyey suduura alkaafiriin wa min ahamiha waxaa ka mid ah ghaswatu badrin ilkubraa waa dagaalkii beder oo allah subxaanahu wa tacaala nasara fiiha casaakira aliimaani وجuنوud الرaحmn ilaahay subxaanaه wa tacaala uu gargaaray casaakir اliimaan junuud الرaحman subxaanahu wa tacaala uu gargaaray ilaahay wuxuu ku jebiyey ku burburiyey junuud الshayطaan ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala ku baabi'iyey waansaara shirki shirki oo kuwa u gargaaro yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala watuqyaanuu ku baabi'iyey ilahay halkaas wuxuu ku baabi'iyey odayaashii quraysh ee nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh waaalihi wasalama ka hor yimi ilaahay wuxuu ku magacaabay yowma alfurqaan buu ku magacaabay goormay dhacday waxay dhacday ramadaan sanadkii labaad min alhijra bay dhacday cadadka muslimiintu waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen gaaladuna way badnaayeen ilaahay wuxuu qadaray badidoodii iyo maxaa la dhahaya wax alla waxay la yimaadeen inay wax ku qaban waayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta ay soo degto cadowga ilaahay madaxa laga guro markana goormay dhacday bishaan ramadaan oo qiimaha badan ayay dhacday sidoo kale ghaswatu fatxi maka goormay dhacday ayaduna waxay dhacday bishaan ramadaan ayay dhacday ghaswadaasi waxay ahayd fatxi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiinta u furay maka oo ahayd beledkii muslimiinta nebigoodii sala allahu alay slam gaalada ka soo saareen ayuu ilaahay muslimiinta u furay ilaahay wuxuu ku dahiray beytkiisii wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku baabi'iyey asnaamtii iyo shirkigii iyo kufrigii meeshaa ka jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala waana fatxu mubiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina fadxigaasi mubiinka ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u suurtageliyey inuu dhaco bisha ramadaan ee wanaagsan dadku waxay galeen diinkii ilaahay afwaaja wa ashraqat ilardu binuuri rabbihaa dhulkii ayaa iftiinay shirkigiibaa baaba'ay towxiidkiibaa kor noqday waxay dhacday sanadkii sideedaad min alhijra bisha ramadaan sanadkii sideedaad ayuu khayrka iyo futuuxaadka iyo wanaagyadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay ayay dhacday marka sidaa darteed insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajayn doonaa bisha hadda aan ku jirno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta meel kastay joogaanba fadxu mubiin inuu ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala cadowga muslimiinta ee isukaashaday ee meel kasta ka yimi ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alcula inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka ku daro ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaantood ilaahay inuu haniimo muslimiinta uga dhigo yaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa ilaahay waxaan u baryaynaa muslimiinta meel kastay joogaanba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dulqaado cadowgan ku habsaday diinkooda akhlaaqdooda baabi'inaya aquulu qowlii hada وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم